بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu baab u yahay maa jaaa wixii ku yimid fii cayshi nabiyi sala allahu calayhi wasalam noloshii nebiga calayhi salaatu wasalaam macnaha wuxuu nebiga cuni jiray waxyaabihii cayshka iyo nolosha uu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu baab u yahay xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa abulaxwas can simaaki bni xarbin qaala samictu nucmaan bna bashiirin radia allahu canhu yaquul alastum fii طacaami wa sharaabin maa shi'tum nucmaan wuxuu la hadlayaa dadkii markaa jooga ee taabiciinta ahaa wuxuu yidhi alastum ma waadan ku sugnaynina buu yidhi fii طacaamin cunnada dhexdeed wa sharaabin iyo cabitaanka maa shi'tum waxaad doontaan soo waxaad doontaanna ma cuntaan waxaad doontaanna ma cabtaan oo xagga cunnada iyo cabitaanka soo kuma sugnidiin xaalad waasica oo waxaad doontaan aad helaysaan laqad ra'aytu nebiyakum sala allahu calayhi wasalam waxaan arkay buu yidhi nebigiinna calayhi salaatu wasalaam wamaa yajidu aan helaynin min addaqali timirta liidata xaggeeda uusan helaynin maa yamla'u wax buuxiya badnahu calooshiisa waxaan arkay buu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam oo aan helaynin min addaqal addaqal waa attamru radii waa timir liidata wa timirtu waa noocyo badan tahay noocyo sarreeya iyo kuwa dhexdhexaada iyo kuwa liita intaba way leedahay wuxuu leeyahay nucmaan radia allaahu canhu waxaan arkay nebigiinna calayhi salaatu wasalaam oo xagga timirta nooca liita ma aha nooca wanaagsan nooca liita aan helaynin wuxuu calooshiisa ka buuxiyo noocaas ka mid ah maa yamlau bihi bana wuxuu calooshiisa ku buuxiya ma heli jirin nebigu sala allahu calayh wasalam xataa noocyada liita ee timirta ah wuxuu ka dhargan nebiga alai slat wasalaam ma helin ma helaynin oo maysan soo geli jirin taa waxay daliil u tahay xaalkii iyo noloshii nebigu uu ku noolaa sala allahu calayhi wasalam waxayna daliil u tahay tusinaysaa adduunyada ilaahay agtii subxaana wa tacaala wax qiimaa inaysan ku lahayn maxaa yeele hadday qiimo lahaa lahayd yuu siin lahaa alla subxaana wa tacaala wuxuu siin lahaa dadka ku ugu jecel yahay oo ah nebigiisa calayhi salaatu wasalaam haddii alle agtii qiimo ku lahaa lahayd nebi maxamedaa la siin lahaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu rasuulkiisa u dooray wuxuu u dibdhigay oo aakhiro iyo wanaaggeeda iyo naciimuljanna ayaa alla subxaana wa tacaala u diyaariyey lidaalika adduunyada waana ka zaahiday nebigu sala allahu calayh wasalam waatuu ku yidhi cumar radia allaahu canhu amaa tardaa an yakuuna lahum addunyaa walana alaakhira markuu cumar la yaabay xaalkii nebiga calayh isalaatu wasalaam oo yidhi rasuulka ilahi uma sidaanaad ku sugan tahay boqorradii farisee ruumna mulki iyo boqortooyay ku dhex jiraanoo waxay doonaanay helaan nebiga alai slat slam wuxu yidhi cumarow ma waadan raalli ku ahayn inay adduunyada ayaga u sugnaato annaguna ay aakhiro noo sugnaato annaga aakhiraan leenahay ayaguna adduunyay leeyihin addunyaa sijnu lmu'min wa jannatulkaafir adduunyada qofka mu'minka xabsigiisa iyo jeel bay u tahay xabsi iyo jeelay u tahay gaalkuna jannay u tahay maxaa yeeley ilaahay agtii wax wanaaga kuma lahan gaalka adduunyada uu ku nool yahay waa jannadiisa qaala xadaanaa haaruun ibn isxaaq qaala xadaanaa cabda can hishaam bni curwa can abihi can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi in kunnaa aala muxammadin in kunnaa waxaan ahayn bay tidhi aala muxammadin haddii aan nahay reer muxamed namkuhu shahran waxaan nagaanaynay bil maa nastawqidu binaarin maanan shidanayn bay tihi waxdaba in huwa maa huwa ma ahaanin ila tamru walmaa timir iyo biyo mooye wax kale ma jirin labadaas keliyaan ku nooleen caaisha radia allaahu canha waxay leedahay haddaan nahay reer muxamed waa qoysaskii iyo reerihii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan nagaa jirnay muddo bila oo waxdaba aanan shidayn guryaha rasuulka alai slat slam waxdaba lagama shidi jirin oo maxaa lagu noolaa waxay tidhi in huwa ilaa altamru walmaa ma lagu noolayn oo ma jirin ilaa timir iyo biyo mooyaane wax kale ma jirin xadiidkan asalkiisa wuxuu ku jiraa bukhaari iyo muslim fii saxiix albukhaari wa muslim laakiin xadiidkaasi lafdigiisa kan waa ka duwanaa xadiidkan bilaa lagu sheegay soo maa lafdigaasi waxay leedahay caaisha radia allaahu canha kunnaa nara alhilaal uma alhilaal uma alhilaal saddex bilood aan arkaynay oo wax daba aan guryaha nebiga laga shidaynin calayhi salaatu wasalaam saddex bil markii la arkayo meeqa bilood ay noqonaysaa waa laba bilood laba bilood oo xidhiir ah waxay tidhi guryaha nebiga calayhi salatu wasalaam wax daba lagama shidan curwa raximahullah oo ah taabiciga xadiidka ka warinaya caaisha radia allahu canha halkaana asaa ka warinaya lafdiga kale bukhaariiyo muslim ku jiraan asaa ka warinaya caaishana waxay u tahay habaryar curwa wuxuu yidhi habaryare maxaad ku noolaa jirteen waa adigala laba bildab lama shidi jirine maxaa ku noolaa jirteen markaasay tidhi alaswadaan labada madmadow almaau watamr biyo iyo timir ayaa lagu noolaa timir iyo biyo ayaa gurigii guryaha nebiga alay slat slam muddo laba bilooda la isticmaalay waxay tusinaysaa marka xaaladda uu nebigu uga sugnaa calayh salaatu wasalaam dhanka adduunyada قال xدثنا عبد الله بن أبي زياد قال xدثنا سyار قال xدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال wuxuu yidhi شhكwnaa إلى رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم الجوuع waxaan نeبiga عليه الصلاaة وaسلام uga sheeganay buu yidhi gaajo ورفعنaa عن بطuنina عن xaجaر xaجر ورفعنaa عن بطuنina calooladeenana waxaan u kor yeelna buu yidhi عan xaجaر xaجر dhagax dhagax ayaan caloolaheenna ka sara marinay yacni nin walba calooshoo dhagax ku xirtay fa rafaca rasuulu llahi sal slam can baطnih nebiga calayh salaatu wasalaam wuxuu calooshiisa kor uga qaaday can xajarayni laba dhagax laba dhagaxuu ku xirtay caloosha calayh salaatu wasalaam hal hal dhagax markay caloosha ku xihanayeen rasuulka calayh salatu wasalaam laba dhagax ayuu caloosha ku xirtay qaala abuu ciisa abuu ciisa wuxuu yidhi abuu ciisa waa atirmidi hada xadiidu gariib xadiidkan wuxuu yidhi waa xadiid gariiba min xadiidi abi طalxa laa nacrifuhu ma garanayna buu yidhi ila min hada اlwajhi wejigaan iyo dariiqan uu ku yimid mooyaane dariiq kale kuma naqaan waa daciifinaya xadiidkan uu daciif u tilmaamaa wa macnaa qowlihi qowlkiisa uu yidhaha warafacnaa can buطuunina can xajarin xajar kaana axaduhum axadkood wuxuu ahaa yashuddu fii baطnihi اlxajar dhagax ayuu calooshiisa ku xiraay min aljuhdi waاضacfi min aljahdi dhibka haysta wاlضacfi iyo dacfiga dartii alladii kaasoo bihi min aljuuc oo sababtii ka ahaatay min aljuuci xagga gaajada yacnii dhagax ayay caloosha ku xihanaayeen dhagaxaasna waxaa keenay dhibaatada iyo gaajada iyo dacfiga ay dareemayaan awgeed marka gaajo awgeed ayay caloosha dhagax kula xihanaayeen xadiidkan waa daciif sida uu sheegay alimaamu tirmidi raximah اllah ninka la yidhahda sayaar ibnu xaatim ayaana cillada xadiidka ah oo waxay yidhahdeen culummadu lahu manaakiir wuxuu leeyahay riwaayaad munkara ah uu soo wariyo yacni xadiidtiisa nakaaraa ku jirta laakiin xadiidkan asaluu leeyahay asalka xadiidkan bukhaari ayaa wariyey raximah ullah xadiid jaabir fii gaswati اlkhandaq wuxuu yidhi jaabir radi allahu canh inaa yowma alkhandaqi naxfiru annaga maalinkii khandaq waxaan qodayna buu yidhi khandaqi khandaqa waa godadkii ay qodanaayeen marka oo ay dhufays ahaan u galaayeen fa caradat kudyatun shadiida waxaa soo baxda buu yidhaahday meel adag yacni dhagax adaga ku soo baxa markay godadkii qodayeen ayay ku adkaatay meelaha qaar inay jebiyaan fa jaa'uu nabiya sala allahu calayh wasalam nebiga calayh salaatu wasalaam ayay u yimaadeen fa qaaluu waxay yidhahdeen haadihi kudyatun caradat fi lkhandaq khandaqii bay ka soo dhex baxday waa meel dhagaxi ku jiraan inay jebiyaanna ay ku adkaatay fa qaala wuxuu yidhi ana naazilun anigaa degaaya markii ayaga jebi waayeen nebigu wuxuu yidhi anaa u degaaya calayh salatu slam anaa jebinayo uma qaama kadib nebiga waa istaagay wa baطnuhu macsuubun xaal calooshiisa lagu xiray bixajarin dhagax markuu istaagaya calayh salaatu wasalaam waxaa muuqday dhagaxi caloosha uga xirnaa gaajo darteed walabithnaa alaaata ayaamin laa naduuqu dawaaqan waxaan nagaanay buu yidhi saddex maalmood oo aanna waxba dhadhamin wax la cuna iska daaya waxba yaratay aan dhadhaminna ma jirta buu yidhi muddo saddex maalmooda waa ibtilaa iyo imtixaan waa qaswat اlkhandaq waa qaswat اlaxzaab hunaalika ibtuliya almu'minuun wazulziluu zilzaalan shadiida waxaa la iskugu daray bayna alkhawfi wاljuuc waa imtixaan iyo ibtilaa waxay la kulmeen gaajo fara badan iyo cabsi maxaa yeele waxay hadda khandaqa u qodaayeen waa maxay cabsi ay ka qabaan axsaabtii iyo gaaladii isbahaysata laakiin markii ay imtixaankaas ku guulaysteen inay sabreen ilaahay subxaana wa tacaala waa waa ka fayday ayadoon wax dagaal ah iyo wax dhibaata aan la gaarsiin wakafa allaahu lmu'miniina alqitaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka inuu caloosha dhagax ku xirtay xadiid jaabira u daliila min ajli ljuuc inuu calooshiisa dhagax ku xiray laakiin xadiidkan bi hada sanad waa xadiid daciifa xadiidka uu noo sheegay alimaamu tirmidi raximahullah waa xadiid daciifa laakiin asal buu leeyahay in nabiga alay slat slam caloosha dhagax uu ku xirtay gaajo darteed xadiid jaabir ayaa tusinaya uu ku jira fii saxiixi lbukhaari xadaana moxamed ibni ismaaciil maxamed ismaaciil waa albukhaari قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحير خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام وحو بحي في ساعة ساعة أيو بحي ولا يخرج فيها النبي أوسن بحجر عليه الصلاة والسلام ولا يلقاه فيها أحد axadna uusan nabiga la kulmi jirin saacaddaas fa ataahu abuu bakrin abuu bakr ayaa u yimid faqaala wuxuu yidhi maa jaaa bika yaa abaa bakrin abuu bakrow maxaa ku keenay wakhtigan qaala wuxuu yidhi kharajtu waan soo baxay alqaa rasuula allah sala allahu calayh wasalam anigoo nebiga la kulmaya wa anduru fii wajhihi wejiga nebigana fiirinaya watasliimi calayhi iyo salaanta nebiga calayh isalaatu wasalaam anigoo doonaya falam yalbas ma nagaanin an jaaa cumaru inuu cumar yimid radia allahu canhu wax yar kadib cumar baa u yimid faqaala nebigu wuxuu yidhi maa jaaa bika yaa cumar cumarow maxaa ku keenay qaala wuxuu yidhi aljuucu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow gaajo ayaan la soo baxo gaajo ay wadda qaala wuxuu yidhi wa ana qad wajadtu bacda daalik aniguna waan dareemay buu yidhi arrinkaa wax ka mid ah waxaan helay oon dareemayaa gaajadaas wax ka mid a fainطalaquu way baxeen ilaa manzili abilhaytham ibni tayihaan alansaariy abulhaytham ibni tayihaan alansaari majli waxay aadeen gurigiisa wa kaana wuxuu ahaa abulhaytham rajula nin kahiira nakhli geetimireedyo badan washaa'i iyo ari waa nin ariya ari badanna leh geetimireedyo badanna leh walam yakun lahu mana lahayn abulhaytham khadamun addoon u khidmeeya oo u shaqeeya ma lahayn xoolihiisuna way badnaayeen shaqaalo u shaqeeyana ma lahayn falam yajiduuhu nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar maysan helin abulhaytham markay gurigiisa tageen gurigiisa kamaysan helina way waayeen fa qaaluu waxay yidhaahdeen limra'atihi xaaskiisabay waxay ku yidhaahdeen ayna saaxibuki aawa saaxiibkaa zawjkaagii aawe fa qaalat waxay tidhi inalaqa waa tegey yastacdibu lana almaa asoo biyo macaan noo dalbayo noo raadinaya biyo macaanoon cabno ayuu noo doonay falam yalbasuu maysan nagaanin an jaaa abulhaytham abulhaytham ayaa yimid biqirbatin yazcabuhaa wuxuu la yimid biqirbatin dhiil ayuu la yimid ama haan biyo ku jiraan ayuu la yimid oo yazcabuhaa oo markaas sido oo yacnii u sida reerkiisa iyo qoyskiisa fa wadacahaa waa dhigay uma jaa'a kadibna waa yimid abulhaytam yaltasimu nnabiya sala allahu calayh wasalam asoo nebiga isku duubaya iltisaamka waxaa loola jeedaa mucaanaqadii iyo salaantii wa yufadiihi kuna furanaya biabiihi aabbihiis wa ummihii iyo hooyadii oo dhahaya fidaaka abi wa ummi saasuu nebiga ku lahaa calayhi salaatu wasalaam uma inalaqa bihim kadibna wuxuu la aaday ilaa xadiiqatihi beertiisa nebiga ayuu kaxeeyey iyo abubakar iyo cumar wuxuu la aaday beertiisii fabasata lahum bisaatan gogol ayuu u fidiyey uma inalaqa kadibna waa tegay ilaa nakhlatin geetimireed xaggii ayuu aaday fa jaa'a wuxuu la yimid biqinwin laan ayuu la yimid oo geetimireedka ka mid ah oo timir kala duwan ay saaran tahay fa wadacahu wuu dhigay nebigu hordhigay calayhi salaatu wasalaam faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi afalaa tanaqayta lanaa min rutabih maxaad maad noo doortid buu yidhaahdo rutabkiisa nooca rutabka ee timirta ka mid a maad noo soo xushid oo ayada keliya noo keentid ilan laanta waxaa ku yaalla rutab iyo kayrkiiba faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah innii aradtu aniga waxaan doonayaa an takhtaaruu inaad doorataan ow takhayaruu ama inaad doorataan ayaan doonayaa min ruabihi wa busrihi ruabkiisa iyo busrigiisa inaad kala doorataan ruabku waa nooc timirta ka mid ah oo loo cuno lilfaakiha faakih ahaana loo isticmaalaa busriguna waa markay bislaato timirtaas waxaan rabaa buu yidhi marka ruabka iyo nooca bisil intaba inaad kala doorataan oo intaad doontaan aad ka cuntaan ayaan rabaa buu abulhayam radia allaahu canhu wuxuu rabay nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar dadka rabitaankooda waa kala duwan yihiin inay timirtaa kala duwan qof walbaahi miduu doono uu ka cuno marka sidaa ayuu u keenay laan geed timireedka ka mid ah oo noocyo kala duwan oo timira ay saaran yihiin fa akaluu way cuneen wa sharibuu way cabbeen min daalika almaa biyaha xaggood ayay ka cabeen fa qaala sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haada kan waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu ay gacantiisa ku jirtee min annaciimi nicmadu ayuu ka mid yahay alladii alladii nicmadaasoo tus'aluuna canhu laydin weydiinayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaama dillun baarid harqabow wa rutabun tayib iyo rutab wanaagsan wa maa'un baarid iyo biyo qabow waa nicmooyin ilaahay idin siiye buu le nabi alai salatu wasalaam oo aadan hore u haysanina ilaahaan ku dhaartay waa la idin weydiinayaa nicmooyinka maalinta qiyaama waxaad hesheen ood ku hoos harsanaysaan har qabow waa geedka uu hoosgeeyey abulhaytam radia allaahu canhu iyo rutabun tayib rutab wanaagsanna waad cunaysaan rutabkaasi inay helaan waxay ka mid ahayd nicmooyinka waaweyn oo xagga cunnada ah maxaa yeele horaan waxaan u soo marnay timirta nooceeda liidata inuusan nebiga ka dharji jiri ka dhargi jirin calayhi salaatu wasalaam uusan heli jirin inuu ka dhargi karo timirta noocaasa marka inay rutab helaan waa heer sare nicmadaas waa laydin weydiinayaabu wa maaun baaridun iyo biyo qabow oad cabaysaan fainalaqa abulhayam abulhayam waa tegey liyasnaca lahum طacaaman si uu cunno ugu sameeyo faqaala اnabiyu salى اllahu عalayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tadbaxanna daata darin ha gowracin buu yidhi daata darin mid caano u saaxiiba ri caano leh oo caanaheeda la lisanayo lagu intifaacayo ha gowricin ha qalin fadabaxa lahum wuxuu u gowracay canaaqan waxar ow jadyan ama orga yar ayuu u gowracay fa ataahum biha waana ula yimid fa akaluu way cuneen faqaala sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi abulhaytanbu wuxuu ku yidhi hal laka khaadimun khaadim kuu shaqeeya ma leedahay qaala wuxuu yidhi abulhaytam laa qaala wuxuu yidhi faidaa ataanaa sabyun haddii sabyi noo yimaado yacnii gaalo lasoo qafaashay oo la addoonsanayo haddii aan helno fa'tinaa noo kaale addoonaan addoommo kuu shaqeeyaan ku siinaynaa fa utiya nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayh salatu wasalaam waxaa loola yimid bira'sayni laba madax ayaa loola yimid maxaa laga wadaa bira'sayn bimacnaa waa bicabdayn waa laba addoon waay laysa macahumaa lamana socdo aaliun mid saddexaad laba addoonoo mid saddexaad lahayn ayaa nebiga loola yimid oo loo keenay calayhi salaatu wasalaam fa ataahu abulhayam abulhayam ayaa nebiga u yimid ballantiibu ugu yimid faqaala nebiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ikhtar minhumaa labadan mid ka dooro buu yidhi labadan addoon midkood dooro midkaa doorata qaado fa qaala wuxuu yidhi abulhayam yaa rasuula allah ikhtar lii rasuulka ilaahayow ii door adiga mid ii door buu yidhi labadaan faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina almustashaara mu'taman midka lala tashado waa mid la aaminay hadalkan qaacido waaye almustashaar mu'taman qofka la aamino yacni qofka lala tashanayo waa qof la aaminay waxaa la rabaa ammaanadaa inuu ka soo baxo hadduu ammaanadaa ka soo bixi waayo waa khaa'in haddii lala tashado ee wixii wanaaga uu arkaya inay wanaag yihiin ou qofkaas kula talin waayo qofkaasi qof khaa'ina waay markaa mustashaarku waa mu'taman khud haadaa kan qaada buu yidhi mid buu u dooray nebiga calayh salatu wasalaam sababta ugu dooro waa cilleeyo wuxuu yidhi fa innii ra'aytuhu yusallii maxaa yeele waxaan arkay buu yidhi addoonkaan asoo tukanaayo wastawsi bihi macruufan wanaagna u dardaaran macnaa wanaag kula dhaqan fainalaqa abulhayam abulhayam waa wuxuu aaday ilaa imra'atihi xaaskiisa ayuu aaday fa akhbarahaa wuxuuna xaaskiisa u sheegay biqowli rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam hadalkii nebiga calayh salaatu wasalaam faqaalat imra'atuhu xaaskiisu waxay tidhi maa anta bibaaliqin adiga ma tihid mid gaaraya xaqa maa qaala fiihi nabiyu sala allahu calayh wasalam wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dhab ahaantii iyo yacni gaari maysid waxaa nebigu yidhi waa maxay istawsi bihi macruufan hadalkaas nebiga xaqnimadiisa iyo siduu nebiga u doonayay gaari maysid ilaa bian tuctiqah ilaa inaad xorayso mooyaan inaad xorayso addoonkan ayaad ku gaari kartaa hadalka nebiga ah wanaag kula dhaqan addoonkan qaala wuxuu yidhi abulhaytam fa huwa catiiqun waa mid xora wey waan xoreeyey addoonkaas fa qaala sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha lam yabcat nabiyan walaa khaliifatan ilaahay subxaana wa tacaala sooma darin nebi walaa khaliifatan iyo khaliifo sooma saaro ilaa walahu bitaanataani ilaa waxay leeyihiin laba khaas u ah oo aad uga agdhow albitaana waxaa la yidhaahdaa qofka kuwa khaaska u ah ee uu la tashado oo aad iyo aad ugu kalsoon yahay ama uu la xidhiiro ma jiro nebi ama nin khaliifo ah oo xukun iyo maamul haya ilaa wuxuu leeyahay laba bitaano bitaanatun bitaano ta'muruhu bilmacruufi wanaagga faraysa wa tanhaahu cani lmunkari munkarka ka reebaysa wa bitaanatun iyo bitaano laa ta'luuhu aan ka gaabinaynin khabaalan fasaad fasaad inay fara aan ka gaabinayn waman yuuqa qofkii laga ilaaliyo bitaanata suu saaxiib xun iyo la taliya xun qofkii laga ilaaliyo faqad wuqiya waa la ilaaliyey qofkaas waa qof ilaahay ilaaliyey subxaana wa tacaala xadiidkan waa xadiid dheer asalkiisuna wuxuu ku jiraa fi lbukhaari wa muslim laakiin alfaadda qaar xadiidkan wuxuu dheer yahay xadiidka ku jira bukhaari iyo muslim maxaa yahay xadiidkaasi kuma jirin ina almustashaara mu'taman iyo qaybta dambe xadiidkani ku saabsan addoonka la siiyey abulhaytam radia allahu canhu xadiidkaas kuma jirin waxyaabaha xadiidkaasi xadiidkani ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid a oo xadiidkan uu dheer yahay midka kale xadiidkan waxaa ku jira abubakrin radia allahu canhu sababtuu u soo baxay inuu ku sheegay inuu arko wejiga nebiga sala allahu calayh wasalam iyo inuu nebiga salaamo laakiin xadiidkaas waxaa ku jirtay sababta abubakar u soo baxay inay tahay sababta cumar u soo baxay radia allahu canhu ee halkan lagu sheegay cumar markuu nebigu yidhi maa jaa'a bika muxuu ku jawaabay aljuucu yaa rasuula allah waxaa ila yimide keene waa gaajo abubakr radia allahu canhu asna sidaasoo kale uu yidhi xadiid ku jira fi lbukhaari wa muslim abulhaytam radia allahu canhu waa nin ansaariya sida xadiidka ku jirta wuxuuna ahaa nin hanti badan leh hantidiisuna waxay ka koobnayd timir geeda timiradyo uu leeyahay ama beero timir uu leeyahay iyo xoolo badan uu lahaa gaar ahaan ari badan uu iska lahaa markii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar iyo cumar saddexduba ay gaajo la soo baxeen nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxay aadeen yacni wuxuu u kaxeeyey abubakar iyo cumar guriga abulhaytham saddexdoodana gaajaa soo saartay baabkan ku jirnana muxuu ahaa baabu maa jaa'a fii cayshi nabiyi sala allahu calayhi wasalam xadiidkan wuxuu tilmaamayaa noloshii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee baabkaa u baabayay alimaamu tirmidi in mararka qaar nebiga calayhi salaatu wasalaam uu gaajo la joogi kari waynayo oo gaajo darteed uga soo baxayo gurigiisa abubakar iyo cumarna sidoo kale waxay u martiyeen abulhaytham radia allaahu canhu abulhaytham oo markaa ku maqan dhaan ou reerkiisa u soo dhaaminayo waxay tidhi biyuu noo doonay mana lahayn addoommo markaa u adeega oo u dirsada dhaankaiyo wixii la midka marka asaa soo adeeganaayo daankii doontay wax yar kadib nebigaa yimid sala allahu calayhi wasalam abulhaytham radia allaahu canhu markuu nebiga arkay riwaayadda bukhaariyo muslim waxaa ku jirta inuu ilaahay mahdiyey uu yidhaahda maanta ma jirto qof iga wanaagsan xagga martida qof iga marti wanaagsan ma jirta buu yidhi mar hadduuba nebiga calayh salatu wasalaam iisoo martiyey iyo abubakar iyo cumar aad buu ugu farxay si farxadii ku dheehantaana waa ku soo dhoweeyey wuxuuna yidhi fidaaka abi wa ummii yaa rasuula allah fidaaka abi wa ummii waxaa loo isticmaalaa waa litakriim waa karaamayn aabbahay iyo hooyaday lagugu furay rasuulka ilaahayo macnaheeda waxaa waaye haddii laysku furan karo waa kugu furan lahaa aabbaha iyo hooyaday cumrigooda in cumrigaaga lagu daro si adiga aad usii noolaato ood usii jirto laakiin ma dhacaysaa taas ma dhacayso qof walba ajala ilaahay u qoro subxaana wa tacaala marka kelimaddan waxay u isticmaalaan carabtu waa karaamayn waay iyo sharfid abulhaytham radia allaahu canhu maadaama ay u soo martiyeen nabiga alay slat slam abubakar iyo cumar marka koowaad wuxuu ku soo dhoweeyey timir iyo biyo iyo har wanaagsan uu markaa fadhiisiiyey yacni meel fiican uu fadhiisiiyey cunnadaasi waxay ahayd hordhac bay ahayd wuxuuna rabay inay ku sugtaan inay ku sugtaan martiqaadkii weynaa ugu tala galay oo wuxuu doonaya inuu xoolo u gowraco ouna ku soo dhoweeyey xoolaha uu gowracay laakiin waxay ku sugan lahaayeen ayuu sii siiyo ah timir iyo biyo kadibna wuxuu u dhaqaaqay inuu xoolo u gowraco nebiga sala allahu alay wasalam iyo labadiisa saxaabi ee la socday rasuulka calayhi salaatu wasalaam abulhaytam wuxuu u ballan qaaday inuu addoon siinayo addoonkii markii loo keenay wuxuu rasuulka ilaahay adiga ii door markaasuu yidhi nebiga alay slat slam ina almustashaara mu'taman almustashaaru mu'taman qofka mustashaarka almustashaar waa maxay waa alladii yutlabu minhu alishaara waa midka laga dalbaayo ishaara iyo tilmaamid waa lala tashanaya qofka kaa dalbanaya talada ee ku dhahaya waxaasi waxaas igala tali waxaa la rabaa sida ugu wanaagsan eed og tahay inaad kula taliso haddaad yeeli weyso oo markuu kula tashado kadib waxaan wanaagsanayn iyo waxaadan naftaada la jeclayn aad kula taliso markaa maxaa noqonaysaa waa qof khaa'inah tahay waxaad khiyaantay qofkii kula tashanaya manaad mudnid in lagula tashado wuxuuna yidhi nebiga alay slat slam fi xadiidin aakhar man istansaxaka fansax lahu qofkii kula kaa dalba nusxi nusxigu waa khayr miir u khayr miir kula tali oo ugu naseexay waxa khayr ugu jiro oo naftaada aad la jecesha laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih naftaada khayr oo dhan aad la jeceshahay walaalka muslimkana waa inaad khayr oo dhan la jeclaato waxaad naftaada u diidi lahaydna aad u diiddo oo aad tidhaahdo kugula tali maayo wixii naftaada aad la jeclaan lahaydna aad la jeclaato nabiga alayh slat slam wuxuu yidhi kan qaado maxaa yeele waxaan arkay asoo tukanaya waa taskiya maxaa yeele salaax iyo wanaag ayuu nebigu ku arkay midkan marka wuxuu yidhi midkan waa midka wanaagsan idan midka wanaagsan ee ilaahay caabudaya ee tukanaya midkaas dooro aniga kanaan ku arkay asoo cibaadaysanayoo tukanaya kii uu dooran lahaa nebiga alayh slat slam ayuu u dooray wuxuu nebigu alayh slat salaam u dardaarmay abulhaytham inuu addoonkaas khayr kula dhaqmo xaaskiisuu la tashaday waxay kula talisay inuu xoreeyo xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa in mararka qaar ama ay suuragal tahay qof dumar ah inay wax badan ka tala fiicnaato rag badan hadda ninkan xaaskiisa khayray kula talisay dadka qaar waxay yidhaahdaan maxaa dumar lagala tashanaya dadka qaar maba aaminsanaba in ama dumar uu la tashado ama xaaskiisa ha noqoto ama waalid ha u ahaato wuxuun u arkaa inaysan talaba gelin arrintaasina waa arrin aan sax ahayn sharcigana khilaafsan maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu la tashaday xaaskiisa ummi salama markii saxaabada uu amray inay tinta xiiraan caamal xudaybiya halkaasina ay ka noqdaan markay cumradu u socdeen mushrikiintu u diideen inay kacbada gaarhaan saxaabada waa ka lug jiideen waa carooday nebigu sala allahu calayh wasalam umu salama waxay aragtay caradii nebiga alayh salatu slam waxay tihi rasuulka ilaahi maxaa kugu dhacay markaasuu yidhi maxaan u caroonayn amar ayaan amrayaa markaasaan la qaadanayn buui amar baan inta amraan la qaadanay waxay tihi rasuulka ilaahi adiga u bilow adiga xiiro waa kugu dayanayaan marka oo tinta way iska xiirayaan taladeeda u qaatay nebiga calayh salaatu wasalaam waa soo baxay ayagoo arkaayo tinta xiirtay markaasay dhammaantood waxay u degdegeen inay tinta xiirtaan waxay isku raaceen ficilkii nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam taladaasi waa talo wanaagsan soo maaha iyowna nebiga ka qaatay calayhi salaatu wasalaam min ummi salama abulhaytham hadda xaaskiisa markuu la tashaday maxay kula taliseen tale aad muhiim u ah taladaasi waxaaba waxay tidhi hadalkaa nebiga istawsi bihi macruufan gaari maysid bay tihi ilaa addoonka aa xorayso meesha ugu wanaagsan ee amarkaas nebiga aad ku fulin karto waa inaad addoonka xor ka dhigta bay taladeeda uu qaatay markuu taladeeda qaatay oo nebiga uu sheegay calayh salaatu wasalaam nebiga hadalkaanuu yidhi ilaahay sooma saaro nebi ama khaliifa ilaa wuxuu u yeelaa laba taliyayaal ayuu u yeelaa laba uu la tashado oo la taliyayaal ah midna khayruu kula taliyaa midna sharuu kula taliyaa haddii khaliifahaasi lagu lagu salido mid shar kula talinaya waa mid halaagsamay waa khayr iyo wanaag ma arki maxaa yeele wax walbo wanaagana waa ka celinayaa xumaan walbana waa u qurxinaya haddii la taliyihiisa uu noqdo mid khayr iyo wanaag kula talinaya wuxuu yidhi nebiga calayh isalaatu wasalaam waman yuuqa bitaanata asuu'i faqad wuqiya qofkii laga ilaaliyo la taliyo xun iyo mid khaas oo ka agdhowo xun qofkii laga dhowro ilaahay ka ilaaliyo waa qof la ilaaliyey weeye qofu ilaahay dhowro weeye subxaana wa tacaala hadalkan muxuu nebiga ku keenay calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku keenay talada gabadha waayo abulhaytham xaaskiisa talada ay kula talisay ayuu nebigu ku keenay calayhi salaatu wasalaam macnaheedu waa maxa marka gabadhaani maxay noqotay waa bitaana saalixa waa la taliyo wanaagsan khayr iyo wanaaga ninkeeda kula talisa qofkii markaa hadduu kula xidhiira ama xaaskaaga ha noqoto ama saaxiib kuu dhow ha ahaado hadduu khayr iyo wanaag kugula talinayo meel fiican uu kaaga soo baxay laakiin hadduu shar kuu horkacaayo khataraa ku jirtaa haddaad talooyinkiisa qaadato waa ku halaagayaa meel xunuuna ku marinaya walidaalika madaxda xun oo dhan inta badan xaggaa looga yimaadaa madaxda liidata haaliban waxaa looga yimaadaa la taliyayaal xunaa looga yimaadaa waa la tashanayaa meel walboo khayr ku jiro xumaanay uga muujinayaan meel walboo dhibaata ku jirtana waxay leeyihin halkaan mar dariiquu ku halaagsami lahaa ayay waxay leeyihin mar oo qaad markaasuu markii dambe wuxuu marayaa dariiqa uu ku halaagsami lahaa uu ku baabi'i lahaa xadiidka marka waa xadiid dheer laakiin shaahidka xadiidka mar walba in la hilmaamo maaha ashaahid min alxadiid waxa waaye waxa ku tacalluqa ee ku saabsan noloshii uu ku sugnaa nebiga sala allahu calayhi wasalam wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin